أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما
waddanka faransiiska waa daldhaca qaaradda yurub waana waddamada ugu cadcad ee wada bandiiradda weerarada ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta ee dhacay xilliyadii hore ilaa iyo haddana soconaya taariikhda faransiiska marka loo eego waddamada muslimiinta waxaa lagu asteeyaa dhiig iyo dulmi xadgoostay kaas oo ay dowladdan u geysatay muslimiin badan oo ku nool caalamka ilaa iyo maantana waxaa la yaab leh in dowladda faransiiska ay ku faanto dhibaatadii ay geysatay warbixintan waxaan ku soo gudbin doonnaa insha allah qayb yar oo ka mid ah taariikhda madow ee faransiiska marka loo eego dhibaataynta muslimiinta iyo kutumashada xuquuqdooda innagoo ka eegi doona dhowr waddan oo ay gumaysi ku tagtay faransa
نفتح الأفواه في وجه التآمر duulaanka faransiiska ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta wuxuu dhirirsan yahay tan iyo qarnigii koowaad ee hijriga waxaana jiray dagaallo dhacay xilliyadii ay muslimiintu maamulayeen dhulka andalus ee ay maanta xoogga ku haystaan boortakhiiska iyo sbain عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان marka laga soo tago dagaaladii xilligaas dhacay oo marba ay qolo guusha ku raacaysay wuxuu dalka faransiisku ahaa abaabulaha xamalaadkii saliibiyadda ee lagu qaaday bariga caalamka islaamka laguna doonayay in lagu qabsado masjidka barakaysan ee al aqsa amarkii kama dambeeska ahaa ee lagu soo weeraray caalamka islaamka laguna bilaabay howlgalkii al-xuruubu saliibiya waxaa bixiyey boobkii faransiiska ahaa ee orban athaani sanadku markuu ahaa kun sagaashan iyo shantii milaadiyada wuxuuna amarkan ka hor sheegay ugu yaraan saddex boqol oo baadari sidoo kale wejiga labaad ee xamlada saliibiyadda waxaa laga soo bilaabay gudaha faransiiska gaar ahaan magaalo lagu magacaabo fiisori marka saddex meelood loo qeybiyo ciidamadii ka qayb qaatay xamladii saddexaad ee saliibiyadda waxay meel ka mid ah ahaayeen ciidamo faransiis ah saraakiisha ugu cadcaddaa ee duulaankanna waxay ka soo jeedeen waddankaasi iyadoona ay xusid mudan tahay in xamladan ay ka soo dhaqaaqday afaafka hore ee kiniisadda notre dame ee faransiiska xamladii labaad ee saliibiyiintu ku soo qaadeen caalamka islaamka waxaa xusid mudan in dhammaan ciidamadii ka qayb galay ay ahaayeen faransiis iyadoona uu hogaaminayay luwiis attaasic oo ahaa hogaamiyihii faransiiska aadna u nacbaa muslimiinta haddaba si aad u garato dhibaatada ay geysteen xamalaadka isxigxigay ee saliibiyiintu ku soo qaadeen caalamka islaamka waxaa kaaga filan in aad dhegaysato barnaamijkii al-xuruubu saliibiya ee idaacadda al-furqaan ay ka diyaarisay taariikhdaas iyadoona ay xusid mudan tahay in wadarta guud ee muslimiinta ku dhintay duulaannadaas ay gaarayaan malaayiin ruux wejiga dhabta ah ee dalka faransiiska wuxuu kaloo si cad kaga muuqan karaa duulaankii ay ku qaadeen dalka muslimka ah ee masar kaasoo inkastoo uu socday oo keliya saddex sano haddana ay ku geysteen tacadiyaad adag duulaankan oo ay faransiisku qaadeen sannadkii kun toddoba boqol sagaashan iyo siddeeddii milaadiyada ayay ku gumaadeen dad badan oo muslimiin masaari ah iyadoona taariikhdu diiwaan gelisay in saraakiisha faransiiska ay si muuqata ugu tunteen karaamada musxafka qur-aanka kariimka waxay in badan oo ka mid ah masaajidii muslimiinta ay u beddeleen kiniisado halka maxaabiista muslimiinta ay gacanta ku dhigaanna inta ay gowracaan ku tuuri jireen webiga anniil waddamada kale ee uu gumaystay faransiiska waxaa ka mid ah waddanka muslimka ah ee aljeriya halkaas oo wuxuu ku joogay in ka badan hal qarni waxaana aljeriya lagu tilmaamaa waddankii ugu dheeraa ee ay faransiisku gumaysi ku qabsadeen laga soo bilaabo kun siddeed boqol iyo soddonkii miilaadiyada ilaa iyo kun sagaal boqol lixdan iyo labadii miilaadiyada ayay faransiisku xoog ku joogeen aljeriya waxaana loo yaqaanaa waddankan dalka huray milyanka ruux ee shahiidka ah inkastoo ay taariikhdu ka markaati kacayso in tirada dadka uu faransiisku ku dilay aljeriya ay intaas ka badan yihiin haddana arrinta naxdinta yuufajacaleh waxay tahay in hogaamiyaashii muslimiinta ee hor kacayay dagaaladii lala galay faransiiska kuwii ay faransiisku dileen ilaa iyo maanta madaxyadooda oo go'an ay yaalaan goobaha dalxiiska iyo madxafyada ku yaala waddanka faransiiska
وما رأيت مذابحا ومجازرا في كل يوم والدماء أنهار
maalin qura ayaa la sheegaa in ciidamada faransiisku ay dileen ku dhowaad konton kun oo ruux kuwaas oo dalbanayay in waddankooda uu xor noqdo faransiiskuna isaga baxo doctor rafiiqo oo ka mid ahaa jenaraaladii hogaaminayay ciidamada faransiiska ee ku duulay aljeriya ayaa masjid jaamic ah oo lagu magacaabayay kishtaawo wuxuu u beddelay kiniisad isagoona ka soo saaray kutubadii halkaas ku jiray dabna ku daaray
مساجدا قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر تارسي وهي عيدان
dhacdooyinka naxdinta badan ee ay diiwaan gelisay taariikhda marka laga hadlayo gumaysiga faransiiska ee aljeriya waxaa ka mid ah in sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii milaadiyada ay ciidamada faransiisku fagaare ku yaala deegaanka lagu magacaabo sakiikadaha isugu keeneen kun shan boqol oo qof oo rag ah halkaasna ay si wadajir ah ugu gumaadeen waxaana xusid mudan in ay ku aaseen halkii ay ku gumaadeen iyadoona goobta lagu dilay ay godad waaweyn ka qodeen ciidamada faransiiska labaatankii ogosto ee isla sannadkaas waxay tuulo ku dhow sakiikadaha faransiisku ka geysteen gumaad kale oo wuxuushnimo leh iyagoona dab ku daaray tuulo ay dad muslimiin ah degganaayeen halkaasna waxaa gebi ahaanba ku baaba'ay tuulada iyadoona ay bas beeleen dadkii iyo xoolihii ku noolaa foolxumada habdhaqanka faransiiska intaas oo keliya kuma ekayn ee waxay taariikhdu diiwaan gelisay in faransiiska ay dab ku dhalaalin jireen hogaamiyaasha iyo culimmada diinta islaamka ee dalka aljeriya sannadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii miilaadiyada waxay dheri weyn oo ay ku shubeen maaddo waxgubto ku dhalaaliyeen isagoo nool sheekh alcarabi atibsi oo ahaa xukayaha guud ee jamciyadda culimmada muslimiinta ah ee aljeriya وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق
marka intaas oo idin laga soo tago waxay dowladda faransiiska hubka waxgumaade ee nukliyeerka ku tijaabisay waddanka aljeriya iyadoo tijaabada ay ku samaysay dalkaas ay gaarayso ilaa iyo toban iyo toddoba tijaabo ilaa iyo xilligan waxaa qaar ka mid ah gobollada aljeriya ku dhasha carruur muuqaal ahaan doorsoon una ekayn basharka caadiga ah waxaana ugu wacan sida ay sheegayaan aqoon-yahanada sayniska tijaabooyinkii nukliyeerka ee uu faransiisku ku sameeyey dalka muslimka ah ee aljeriya